wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeedka puntland mudane faarax cawad ayaa magaalada garowe ka furay kulan ku saabsan talobixinta lagu qorfeynayay dib u eegista iyo waxkabeddelka xeerka maareynta dhulka puntland waxaa ka qayb galay kulanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud mudane cabduqaadir geylaan agaasimaha guud ee wasaaradda cabduqaadir sheekh maxamuud iyo howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeenta puntland cabduqaadir sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyay muhiimadda sharcigan iyo waxyaabaha uu u baahan yahay in lagu duro ama laga bedelo waxaan rabnaa qodobka tobnaad oo dhulka soddonka lagu goynayay inaan ku daro faqrad oggolaanaysa in dhulkaas wixii aan anfacayn dowladda oo qiyaastoodu yar tahay lacag ahaan looga qaado haddana waa la qaadaa laakiin hadda sharciga kuma qora waxaan rabnaa sharciga inaan ku daro waxaan kaloo rabnaa inaan isna faqrad yar ku daro oo ciddii wax fiican dhisaysa oo qof warshad meel ka dhisaaya oo muhiimah oo in wax laga jaraa ay dhib ku tahay isaga ruuxiisa haddii loo arko maslaxad guud in isagana lacag la-aan looga qaado oo lacag ahaan looga qaado oo meeshii loo daayo wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeedka puntland mudane faarax cawad ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo ku dhaqanka xeerkan
iyo ilaalinta xeerka kan waan wax ka dhahayaa xeerka kan wuxuu u baahan yahay ilaalin wuxuu u baahan yahay inaynu si joogtaha gacanta ugu hayno oo ula soconno sida uu intaana u meelmar noqon doono waayo innagaa laynaga rabaa inaynu mas-uuliyadda ina saarantaha inaynu ilaalino ma lagu dhaqmay sharciga kan degmooyinku ma ku dhaqmeen sidii loogu talagalay mau socdaa innagaa layna rabaa inaynu korjoogtayno oo aynu la soconno kulankan ayaa door ka qaadanaya in la qorsheeyo habraacyada iyo qodobada u baahan in la cusboonaysiiyo si loo helo xeer casri ah oo waafaqsan baahiyaha maanta iyo qorshaha horumarinta magaalooyinka puntland